subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan warkaasi idinka soo gaarhaya waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna muqdisho ciidamada booliska ee soomaaliya ayaa sheegay inay dileen nin ay sheegeen inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab islamarkaana ay in muddo ah ku raad joogeen waxaana uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamadu in ninkani ka hor inta aan la dilin weerar uu ku qaaday ciidamadii howlgalka fulinayay uu hal askari ka dilay mid kalena uu ka dhaawacay wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho laamaha amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay inay magaalada muqdisho ku dileen sargaal ka tirsanaa ururka al-shabaab oo lagu magacaabi jiray abuukar xasan cadde kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey la sheegay inay ciidamadu ku raad joogeen sargaalkan oo ka tirsanaa kooxda amniyaadka al-shabaab ayaa ka howlgeli jiray degmooyinka yaakshiid iyo horuwaa ee gobolka banaadir sargaalkan ayaa dilay askari ka tirsanaa ciidanka booliska isagoo mid kalena dhaawacay ka hor inta aanay ciidamadu u suuro gelin inay howlgal ay samaynayeen ku toogtaan isaga sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska qaasim axmed rooble maanta ayay u suurto gashay in ninkaas la isku dayo in la qabto oo si nabada lagu qabto oo noloshiisa ummadda soomaaliyeed la hor keeno way suurtogeli weyday weerar ayuu qaaday ciidankii arrintaas maaragta howlgalka fulinayay ayuu weerar ku qaaday wuxuu ka dilay hal askari halna wuu ka dhaawacay markaas ciidankii dantu waxay ku qasabtay in ay tilaabo xooggan ka qaadaan halkaa ayay ku dileen ninkaas waxaa la yidhaahdaa ex al-shabaab abukar xasan cadde ayaa la yidhaahdaa wuxuuna abniyaadka ku howlgeli jiray oo al-shabaabka ugu shaqayn jiray magaca la yidhaahdo sayid abukarey wuxuu qaabilsanaa gaar ahaan qaybtaas aad wuxuu uga howlgeli jiray degmada yaakshiid iyo degmada heliwa ilaa laba iyo tobanki shan iyo tobankii hawshaas ayuu qaabilsanaa xilligaas ayaa la magacaabay qaasim axmed rooble ayaa dhanka kale sheegay in sargaalkan al-shabaab ka tirsan ee ay dileen uu ka baxsaday tiro saddex goor ah balse ugu dambayn ay suuro gashay inay qaarajiyaan waxaana uu sidoo kale soo bandhigay magacyada rag ka tirsanaa al-shabaab oo ay ninkan wada shaqayn jireen ciidanka booliiska wuxuu ka fakaday oo ay howlgal ka galeen ilaa saddex jeera hore arrintaas maanta ayay soo gabagabowday maanta ayaa ninkaas la aasay waxaa la shaqaynayay oo ninkaas la shaqayn jiray oo ayaguna amiiri ahaa oo ciidanka booliiska hadda ka hor ay ku guulaysteen in ay dilaan jacfar kuukaay liibaan jaraaye iyo ciise tarabuun nimankaas waxay ahaayeen nimankii la shaqayn jiray oo halbowlaha u ahaa isaga gacmihiisa ahaa oo hadda ka hor ciidanka booliisku ay dileen sidaasoo kale ayaa nin waliba wakti leeyahay maantana waxaa waktigiisu u ahaa sayid abukarey oo loo yaqaano abukar xasan cadde xog ciidanka booliiska soomaaliyeed ay hayeen ayaa ninkaas maanta lagu soo afjaray waxaana rajaynaynaa ciidanka booliiska soomaaliyeed uu rajaynayaa sida amarka taliyaha ciidanka booliiska uu yahay in lasoo afjaro si deg deg aana looga howlgalo dilka sargaalkan ka tirsan al-shabaab ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay magaalada muqdisho ka dhacayeen dilal qorshaysan oo ka dhan ah qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo shaqaalaha dowladda iyadoo sidoo kalena ay jireen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay qaraxyo ismiidaaminah oo lala beegsaday xarumaha degmooyinka howlwadaag iyo hodan ee gobolka banaadir kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed taasoo mas-uuliyadeedana ay sheegteen ururka al-shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho